gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqan magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab ayaa xarunta degmada yaaqshiid kaga qayb galay kulan wacyigelin ku saabsaneyd isdiiwaangelinta dadweynaha doorashada tooska ah kulanka ayaa diiradda lagu saaray muhiimada ay leedahay isdiiwaangelinta dadweynaha ee doorashada tooska ah taasi oo qeyb ka ah doorashada dimuqraadiyanta ee dalka oo talada dib loogu celinayo bulshada si ay usoo doortaan hogaankooda islamarkaana ay xuquuqdooda asaasiga u helaan gudoomiye mungaba ayaa sheegay in gacanta shacabka ku jirto muqdisho oo hesha maqaamkeeda islamarkaana la mid ah dowlad goboleedyada kale ee dalka taasi oo lagu gaari karo in bulshada ay u dareeraan goobaha isdiiwaangelinta si ay usoo doortaan golayaasha deegaanka doorashadii lasoo dhaafana ma rabo tan hadda cusub ee tooskaana ma rabo mid fikir fikir aan hayo hadda aan soo bandhigayana ma hayo miiska waxba la tigi maayo waxaan u malaynayaa haddee waa shiribkii iyo odayaashii sheegaya markaa nimanka xadarihaya waxay dhaheen rabbiga ka roorow rasuulka diidow intee rabtaa oo lagu raraa marka xaggeel marka la aadaa shacabka muqdisho marka waa meesha ay sheegeen marka waa u meeshe meesheena aan taagnaano yaan hore u soconin doorashooyinkii iyo maaragta dadbanay ha lagu laabto iyo musuq maasuqi iyo walax kala iibsigii ha lagu laabto waay macnaheedu taas markaa aqbalinina markaa ciddii aragti wanaagsan hayso oo wax ku saxayso miis wada hadalaa furan ha tagto annaga shacabka muqdisho iyo maamulkooda way soo jeedaan waxayna dowladda federaalka soomaaliya go-aansatay waddankan in ay doorasho qof iyo cod aado teeda kale waxaa la rabaa inaad ogaatiin go-aanka laftirkiisa go-aanka futa jiira maa cid walba ma lahan go-aanka waddankan waxaa iskale annaga dadka qaraarka noo gaarayo oo na hogaaminayo waa dadka ay doorteen wakiilada shacabka soomaaliyeed baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xukuumaddana baarlamaanka ansixiyey soo maaha halkaasaa laga metelaa qaraarka iyo hogaaminta waddanka halkaasay taallaa ciddii talo wanaagsan soo kordhihaysana ahla wasahlan miis baa yaallo laakiin haddee waddankan waa xor dowlad madax bannaan ayaa ka jirto qaraaraadka masiirigaha ummaddan ummadan ay hore loogu soconaanayna halkaas bay ka soo baxayaane meel kale laga soo meerihaya ma jirto marka warar meel kale laga soo meeriyey luuqluuqyada inaan lala gelinaa la rabaaye nin busto ku hoos jira inuu halmar intu soo baxo u yidhahdo aniga bas taydaa soconayso taada xitaan haddii la yidhahdo aan sheegi karin waxaan leenaha markaa niyahow ama talada raac ama tala keen ama gurigaaga iska fadhi magaalada muqdisho ayaa waxaa si xawliga kaga socoto howlaha isdiiwaangelin dadweynaha kuwaasi oo la doonaya inay doortaan golayaasha deegaanka